الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب khayr اljiiraani jaarka ah iyo dadka jaarka ah kuwa u khayr badan bayaankii ama caddayntii buu baabkeedii yahay oo bal dadka jaarka ah dee kolley waa khayrkanna waa khayrnimadii ay ku kasbanayeen jiwaarkan wanaaggiisa ee bal kuwooda u khayrka badani kuway yihiin caddayntii ayuu baabkeedii yahay وxu uhi مصنفku رحimه الlه taعالى xdثna cبد اللh بن يزيد qال xdثna xيwt qال أخبرna شhرحبيل بن شhrيك أنه سمع أbا عبد الرحمن الحبلية يحdث عن عبد الله بن عمرو بن العاaص عن رسuل اللh صلى الله عليه وسلم أنه qال سddexda hore xadiidka kitaabka mar horeynu kusoo aragnay cabdullaahi bnu yaziid oo sheekhan bukhaari ah iyo xaywat bnu shurayx iyo shuraxbiil bnu shariik bal way inoo horeeyeen saddexdooduba in cabdullaahi bnu camrina isna dhowr gooro horeynu soo maray saxaabigan oo dee intanaan xataa jaarka ku jirnay ama cashirka kan ku horeeyeyba waa ku sugnaa bal waxa aan dee saakaan hore u ogeyn inaynu soo maray waa abu cabdiraxmaan alxubuli isagana magaciisa cabdullaahi bnu yaziid baa la yidhaah oo ninka sheekha bukhaariya ayay isku magac yihiin bal isku kunyayiin oo ninka horeba cabdullaahi bnu yaziid abu cabdiraxmaan baa la yidhaah waana ninkaa hore qaari ahaa dhowr iyo toddobaatan sanadood ayuu dadka qur-aanka barayay waayo cumrigiisa aada u dheeraaday sheekhyada bukhaarina ragga ugu waaweyn buu kaba mid yahay ninka horean u jeeda oo ragga kale lamay kulmin ama ninkan kale cabdullaahi bn waa atbaacu taabiciintii kaa hore waa isku magac ishtibaah waa ka iman karaa mid kasta abu cabdiraxmaan baa la yidhaah cabdullaahi bnu yaziid baa la yidhaah walo dee nisbooyinkii waxa ay ku kala baydhayaan marka dambe nina waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey nina waa nin taabiciya oo bal taabici dhexo kuwii ugu yaryaraana maahay waa taabici dhexe abu cabdiraxmaan alxubuli oo markaa magaciisa isna cabdullaahi bnu yaziid laba yidha almacaafiri kalley waa nin caalimana uu ahaa imaamkii ama khaliifadii raashidkayd cumar ibnu cabdilcaziiz baa u diray afriqiya halkaas baanu kuba dhintay boqolkii hijrada si uu dadka cilmiga u baro wax kale umu bareen liyufaqiha annaasa fii diinihim cilmi badanna dhulkaasu kuba faafiyey bal waa ninka cabdullaahi bnu yaziid bal ninka inoo cusbi waa kaase laakiin kunyadiisan buu aada mashhuur uguba yahay waana isku kunya ninka nin saddexaad baa jira oo kolley dee kitaabka bukhaariya kale kuba sugan kan imika weli dee ma aragno waa suurtagal inuu yimaado isagana cabdullaahi bnu yaziid la yidhaha labadooda u dhexeeya oo imaam malik iyo sheekha u ahaa kunyaduu kaga yar duwanya laakiin isna cabdullahi bnu yaziid baa la yidhaha imaam malik sheekhiisii weeye oo labadooda u dhexaynaya waa dabaqa labadooda u dhexaysa kaasna waa jira oo sadexdoodubana way ku sugan yihiin saxiixa muslim wuxuu yihi haddaba cabdullaahi bnu camrin rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh khayrulasxaabi asxaabta ka ugu khayrka badani cinda allaahi ilaahay agti oo dadka dee saaxiibada ah asxaabta ah ka ugu khayr badan ilaahay agti khayrun ka u khayr badan weeye lisaaxibihi ninkan kale saaxiibkiisa xagga samafalka iyo xurmaynta iyo maamuuska iyo dee dhaqan fiicnida iyo waxyaalaha caankaas iyo suxada wanaajinteeda ka u khayr badan baa u fadli badan wa khayru jiraani dadka jaarkaa ka u khayr badanna cinda allaahi ilaahay tacaala agtiisa khayrun ka u khayr badan weeye liljaari jaarka oo dee san horeba usoo maray ixsaankan jaarka loo ixsaan falayaa bal iyo ikraamkiisu waaba dee khisaashii iimaankay kaba mid yihiinba ajri badanna way leeyihiin haddaba markay noqoto xagga jiiraanka balmaha khayr jaanib kale lagu kasbanayo maaha laakiin dee khasladan ama ixsaanka iyo ikraamka jaarka iyo dhibtii oo laga haysto waa tarku اlأdaa canhu iyo dee weliba ixtimaalu اlأdaa dhibkiisii oo loo adkaysiya umuuraha caynkaas ee ilaah agtiisa looguba dhowaadee jaanibka iyo ajriga kaba imanaya dadkii jaarka ahaa ka jaanibka u khayrka badani waa ka marka la eego ruuxan saaxibkiisa ah ee jaarkiisa ah ee ama dhibkiisa uu ka ilaaliyey iyo wixii uu karayo uu ixsaan falay iyo dulqaad uu isaga dhibkiisii u dulqaatay umuuraha caynkaasa uguba fiican ee jaarkiisii sidaa la dhaqanka iyo jiwaarka adigu dee hagaajinteeda u fiican kaas baa ilaah agtiisana u khayr badan jawaarta dadka kaa kalena kuwa hore asxaabtuna waa taas oo kale bal kolley waa xadiid inoo sugan oo tirmidi iyo axmed iyo khayrkood ba ay wariyeen dee san imaamkani uba soo saaray oo waxaa adigu dee arrinkii baabka inoogu baabaysaana aad buu daahir u yahay baabuljaari saalix jaarkii fiicnaa ayuu baabkiisii yahay oo dee inuu bal taas jaarkaas fiicani waa kaa ilaahay agtiisaba dee aduu qiimaha badan dadka markaa la eego xagga jiiraan ahaana ka u fiicanba ee bal wax kaloo jaanib kaleo inoo imanayo weeyo tana xadaثna mحamed بن kaثيiri qال أخbarana سfyaan عan xabيb بn أbي haaبit qال xadaثanii khmayl عan نaafiع بn cabdالxاariث عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qaal anahu qaal kolaysaan lahayn tarajimtu way hawl badnaanaysaa ama way dheeraanaysaayo maalinba in yarun laga qaato mooyaane way adag tahay in la wada qaato markaa sufyaan thawri iyo moxamed ibnu kaiirna way nagu soo yar noqnoqdeen xataa intan yaraynu kitaabka kuba soo jirnay xabib ibnu abi haabitna waa nin caalime laakiin mar kale anu yar dib dhiganayna kol hadduu isaguna soo noqnoqonayo san filayo waxaa saaka xadiidka ama sanadkan khumayl nin uu kuba gaabsaday baa ku sugan aabihii cabduraxmaan baa la yidhaha dee waa magac aada u yarba ee khumayl aabihiina cabduraxmaan baa la yidhaha waa nin taabiciya kolley taabiciintii dhexe ka mido abu cabdiraxmaan alxubuli iyobay isla dabaqayihin xasanulbasriyen ibnu siriin iyo qolooyinkaa dabaqadoodii weeyo waa taabiciintii dhexe waana laga waawen yahay lagana yaryar yahay taabiciinta waana xaafid ibnu xajar wuxuu kaba dhigaa maqbuul kolley laftigan maqbuulla aad baan usoo yar celceliyaa oo dad sa muuqato dee dad kala duwan oo nooca u xaafid kuba sifeeyey ayaa ku inagu soo noqnoqday oo dee ninkanba kaa mid yahe bal maqbuul waa dee kolley calaamo ama wax cibaaro keenaysa ruuxan ee ama taskiyadii iyo tacdiilkii in la tacdiilinayo walow martaba dambe ay tahay istilaaxna uu leeyahay waa kitaabkiisa taqriib wuxuu ku yidhaaho e wuxuu leeyahay hadduu ninku aanu axaadiis badnayn waxa axaadiidiisa looga tagaana aanay kuba sugnayn gees kalena xadiidkiisan ama lala wadaagsadoo cid ay kuba raacday taas buu maqbuul kaba cabiraa haddii ninku xaaladaasun yahay laakiin cid xadiidkan la wadaagsatay aanu jirin wuxuu ka cabiraa cibaaro kale oo alayinulxadiid waa nin xadiidkiisu jilicsan yahay ama xaggaas buu kaba cabiraa bal horta waa taas imaamka ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaat waa kuba sheegay laakiin arrin baa jirto xabiib ibnu abi haabit mooye cid kaleo wax ka waranaysa ninkan lama hayo saa daraaddeed baa dahabi isagu u yidhaahaaba laa yucrafu xaaluhu oo dee xabiibun mooye cid kale kamay warinoo xaaladiisa ujeeddadu balse kale waa nin la garanayo laakiin cadaaladiis iyo waxyaalahaas waa majhuul xaaltii lagaba cabiri jiray adugu walow dee tani ay majhuul cayn bay iskaba noqon karto waayo kol haddaan dee ninkan mooye cid kaleo ka wareysa jireen laakiin tawhiiqa ibnu xibaan baa jira ibnu xibaan oo yihi waa hiqa walow kolkol tasaahul xaggaa dhaco bal waa nin saasoo taabiciya baan leenahay ninka ka dambeeya naafic ibnu cabdilxaaris waa nin saxaabi rasuulka ilaahay asxaabtiisii ka mida dadkii reer fadxumaka weeyaan oo saxaabi qolooyinka fadxumakana joogayba ahaa cumar ibn اkhadaabna waktigiisii amiir isaga maka kaba ahaa ilaa uu kaba dhimanayo maka kuba dhintay oo walowa saxaabi reer khusaaca a weeye naafic ibnu cabdilxaaris oo dee nimanka fadxiyiintii kamida qolooyinkii dee fadxumakana joogay kaba mid ahaa wuxuu uhi saxaabigaas can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam qaal anahu qaal min sacaadati اlmari اlmuslimi ruuxa muslimka ah sacaadadiisa waa liibaantiisa waa raaxadiisa adduunyo imaka halkan sacaadadiisa waxaa kaba mid ah almaskanu اlwaasicu guriga waasica iyo waljaaru الsaalixu jaarka suuban ee fiican iyo wاlmarkabu اlhaniiu waxa la fuulo ee isaguna dee wanaagsan ee hayinka ah ee maqsadkiisii uu ku gaadhayo dhib la-aan dadkii aan ka reebahayn waxa weeyaan aan dhib kale xaggii socodkiisii iyo fuulitaankiisii aanu kaba qabsanahayn daacadii iyo wixii uu doonayay inuu kuba gaadhayo kaas baa sacaadadiisa iyo liibaantiisa kaba mid ah bal xadiidku kolley jaarkii baan ku jirna waljaaru saalixu baana iyada dee tarjamadiina ahayd maxalu shaahidkuna yahay ruuxa muslimka sacaadadiisii iminka sacaadada halkan dee inuu saciid yahay oo uu ahlu janno yahay iyo taas looma wado ee marka la eego waa umuuro kolley adduunyo raaxo kuleh marka la eego sacaado adduunyo noqonaysa iyo wax adduun ruuxii dee umuurihiisii u dhib yareeyo u sahlo ee uu kuma helo si dee qalbigiisina uu ku deganaado dhibna uu kaga badbaado waxyaalaha caynkaasa marka maskanka waasicina dee guriga hadduu waasic yahay oo isagii uu wada qaadayo oo dadkiisiiyo bal dee matalan waasacnimadiisaasi maha dee wax dee israaf iyo kabadbadin iyo taas iyo kolkol sida dadka qaarkood kaba dhacda ee waa waasic hable iyo inamadii waa la kala sooci karaa meel ay kala seexdaan baa helayaa martidiisii meel ay dee degtuu helayaa guriga caynkaasee waasici waa sacaadada adduunyuu kaba mid yahay bal gurigaa waasica jaarkii saalixa ahaa ee dee wanaag xaggiisa uga yimaada mooye dhib aanay ugaba imanahayn wanaaggina bal wanaaggii laysfarayay iyo daacadii laysu kaalmaysanayay wixii kale laysu tarayay buu noqonaya calaqal marka hore horta dhibkii oo dee uu dhibkiisii kaba badbaado taasna waa sacaado oo ninkii jaar xun lahaa ee maalin kasta hadal ay u ahayd ee dhib ay u ahayd dee waxuu kuba nooliyey cidhiidhi jaanibkaas xaggii jaarkiisii kaga nooliya kani wuxuu dee qalbigiisi waa kaa raaxaysanaya oo markaa isaguna sacaadadii adduunyo ayuu taasna jaarkii saalixa kaga mid yahay markabkii hanii ahaana waa wixii la fuulayey ee ruuxii raakibka ahaa dee muraadkiisiina uu ku gaadhayay danihiisii uu ku fushanayay wax dhib oo xaggiisa ka haystaana aanu jirin isaguna sacaadadiibuu kaba mid yahay kale xadiidka xaakim iyo ay wariyeen oo khaslasi ino dee arbacu min asacaada bal xadiidkaas oo kaleo isna inooba sugan baa jirto afar sacaadad iyo liibaantay kaba mid tahay oo saddexdan waxaa ku soo kordhay un xadiidkaas almar'atu saalixa waa haweeneydii dee saalixad ahayd he iyadii waa kaasoo dee gurigiisii ayay joogtaa haddii uu eego way ka farxinaysaa in wax uu isagu dhibsado ma maqashiinayso hadduu ka maqan yahay nafteedii iyo maalkiisiiy wixiibay u xafidaysaa u ilaalinaysaa bal haweeneydaa saalixadna iyadna sacaadadii iyo liibaantii iyo raaxadii adduunyay kaba mid tahay oo afartaasba bal xadiidka waxaa la socday kaa kale afarna shaqaha iyo rafaadka iyo kadeedka adduunyay kaba mid yihiinoo waa haweeneydii xumayd iyo injaarkii xumaa iyo markabkii isaguna dee gaabiska ahaa aan meel ku gaadhsiinayn dadkii kaa reebayay bal hadiyo goor dee inu dama wax ku dhufatay waxyaala dhaqaajintii uma baahan adigu waa dee in wixii aad fuulaysa kula hadhayan gaadiidkii kale laba mid ahayn iyo almaskanu dayiq gurigii cidhiidhigaha iyadna xadiidkaas way la wada socoto arbacu min asacaada o arbacu min ashaqa waa isqaabilayeenba weeye waxaa xadiidkeena kaba maqan unda waa afartan iyadu waa muqaabilkii saddexan muqaabilkeed iyo haweeneyda oo labada dhinac bay iyadna la socotay xagga min asacaada iyo min ashaqa bal jaarkii fiicnaana sacaadadii buu kaba mid yahay baabuljaari sooye jaarkii xumaa iyo dhibtiisii xdثna صدقة qال أخبرna سليمان هو بن حyان عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من duعاء النبي صلى الله عليه وسلم snadkan imaka cid kama qabanaya dadkun baan in yareer sheegayaa waayo waxaan rajaynayaana kuwa inuu inagu soo noqdo markaa inagu soo noqdo kolley kala bu u yar baahanya lagaba hadlee sadaqo iyada horeynu kitaabka ugu soo maray سulayman iبn xayaanna abu khaalid maalin dhaweydoo sanad taxriif galay oo abukhaalid aan lahayn saaxibu fadli samad iyana waa ninkay ku tarjameeyeen de aan meesha qabanayna waa haaye waa ninkii waa abukhalid alaxmer nin la odhanayay oo rijaasha muslimna kaba mid aha caalim ahaayo sulaymaan ibnu xayaan bal magaciisu yahay laakiin kuyadiisan iyo taa aada uguma shuuroobay abukhalid alaxmer oo taabiciintii dhexa ama atbaacu taabiciintii ibnu cajlaanna maxamed ibnu cajlaan baa la yidhaha bal oo ninkan doonaya waqti kale inan kuba laabano in sha allahu tacaala saaka casharku si u yar socdo waayo qolooyinkan ka hadlayna waan kaba hadalay isaguna mala yar joogsi waa u baahan yahaye muslimna ilaa dhowr iyo toban xadiid buu ku leeyahay saxiixa muslim bal ibnu cajlaan kale waa nin caalim ahaa oo caamil ahaa oo macruuf ahaa bal xifdigiisa kolkol wax laga sheega khaasatan riwaayada saciid bal taasi waa wax inoo dambeeya biidn illahi tacaala hadduu dee inoogu soo noqdo wey saciidkanna waa nin taabici oo saciid almaqburi baa la yidhaah wuu inoogu soo noqnoqon doonaa laakiin bal taasaan haysan doonaa un saciid almaqburi can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi kaana waxaa ahaa min ducaai nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay ducadiisii waxaa kaba mid ahaa allahuma inii acuudu bika min jaari الsuءi fi daari اlmuqaami faina jaara اdunyaa yataxawalu rasuulka ilaahay baa ku ducaysanayay waa jaarka xumi dhibta uu leeyahay ilahay buu ka magan geli jiray rasuulka ilaahay waana ina faray inaan ilaahay weydiisano inuu dhibkaa jaarka xun ama jaarka xun inaga magan geliyo inaga ilaaliyo inaga xafido oo wuxuu odhanaya allahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magan gelaya min jaari suu'i waa jaarka xun fii daari lmuqaami nagaadiga daartiisa waa meeshaa lagu nagi yahay la degan yahay in laga guurahayn jaarka xum ee dee had iyo goor waa isag joogtaan oo mana kala tegaysaan ma kala guuraysaan dee dhibtiisna way joogtaa kaas baan ilaahay k ilaah adaan kaa magangelayaa buu odhanaya fa ina jaara dunyaa adduunyada jaarkeedu yataxawalu waa wareegaya oo waa lakale lagu kala tegayaa dee jaarka aan marna kaa tegahayn kaas baa ka kale dhibtiisa waa muwaqato waaba la kala guuri karaa la kala tegi karaayo kan dee waa jaarkaa aan marna la kala tegahayn kaas oo dhibtii baa had iyo goor joogta kaas baa waxa weeye ilaahay uu kaba magangeli jiray lafdiga horta almuqaam iyo almuqaamatu labaduba macnuu waa mowdic liqaama waa meeshii lagu nagaaba weeye meeshii lagu nagaa aladii axalanaa daara almuqaamati min fadlihi laa yamasunaa fiiha nasabun walaa yamasunaa fiiha luqub daarulmuqaama jannay markaa ahayd oo mu'miniintii baa ilaahay ugu xamdiyayay markuu janno geliyey ilaahay dejiyey meesha aan marna laga guurahayn weligeedba lagu nagaanayo waxa weeyaan de waa jannadii iyadoo wax tacaba iyo wax rafaada iyo daal iyo wax ku gaadhayaaba aanay jirin marka daarulmuqaama aayaddaa suuratulfaadir waaba jannadii marka qolooyin baana halkan waxa laga yaabaa xataa waxaan yar milacsanaya ku haysaan oo in daarulmuqaama halkan aljanna iyo jannadana jaarxumi ma jiro inuu saade halkaa ku yar qabtaan moodaya matinyada inta badan la haysto oo wax jaar xun oo janno ah iyada taasi ma jirto waa wada jaar fiicanuun haddii bal cibaaradan dhacday halkan fa ina jaar addunya ood moodo arinku adduunyo jaarkeedii waa tan uu soo reebay oo isagu bal haddaa muddoa wada joogtaanna waa la kala tegaya jaarka aan la kala tegayn waa maa yuqaabilu dunya buu noqon e marka haddii taa la yidhaaho dee qolooyinka bal matalan halkan kitaabku dee aada uma sharxanaan leenahay dee sharax baan leenahay waada taa sharaxya waa jiraan laakiin alfaadihiisan iyo umuurihiisan iyo bal adigu kolley sharaxaad m dee dhan uma uma arkayo inuu markaa sharaxyada jira ay yihiinoo dee wax kastaba ama jaanib kastaba qabanayo haddii alfaadihiis iyo waxyaalaha tahay janibka haddii la eego dee janno lama odhanaye naar gelitaankeedi iyo waaba iyadoo ilaah laga magangelayo bal waxaan leeyahay xadiidkan bukhaari waa kitaabkiisan adab aimo kalea la wadaagsatay aimada kale la wadaagsatayna dariiqan bay ku wariyeen dee maxamed ibnu cajlaan can saciid can abi hurayra iyo kuwa iyagu maxamed ibnu cajlaan u riwaayadooda ku sugnayd oo saciid can abi hurayra kolley maan wada tatabucin oo dee bal nasaa-i iyo axmed labadoodaas baan u laabmay xaakim iyo ibnu xibaan iyo qolooyinkaas waana yar fiicantayaba bal tatabucu kolley waxaa jirtay nasaa-i oo xadiidkan dariiqan ku wariyey dee sulaymaan iyo yaanu maxamed ibnu cajilaan dariiqiisaas waxaa lafdigiisu ahaa tacawaduu biاllahi min jaari suuءi fi daari اlmuqaami faina jaara albaadiyati yataxawalu waana macnahan xadiidka ku fasirayno waana amar uu ina amrayo ilaahay waxaa ka magan gashaan jaar xun oo meeshaa la negiya oo magaalooyinkii oo dee dadkaa magaalo wada joogaa kolkol waa la kala tagaaye laakiin labadiine dee isku jaarka ahaa magaaladana qaaliban dee had iyo goor laguba sugnaado waa dad mana kala tegayaan ma kala guurayaan haddaan kolkol geeri mooye wax kala kala xayn jaarkina hadduu xumaado dhibtii ay joogto had iyo goor ruuxaas kollay dee noloshiisii iyo sakankiisii wixii baaba cidhiidri kuba noqonaya haddaba markay noqoto jaarka xun ee magaalo ilaahay weydiista inuu idinka badbaadiyo maxaa marka xadiidka intiisa dambe ahayd faina jaara albaadiyati yataxawalu dadku hadday reer baadiye yihiin oo meel ay soo wada degaan dee berriba waa la kala hayaa miyaa la kala guuraya muddo dheer lama wada joogayo haddii dadkii ay dee baadiye ahayd ee meel a wada degteen iskuba xumaataan waaba la kala guuraa isaga markaa dhibti sidaasay ku suulaysaa kala guur la kala guuro laakiin kan magaaladii kula deganee dee a isku dhinaca isku haysaan ee dee labadiinii guri aad de aad degantihiin haddana xumaaday dhibtiisi baa mar kastaba joogta ee jaarka haddaba magaalo markay noqoto meeshii dee lagu nagaa ee dee waxa weeyaan la joogaye waa magaalooyinka iyo xaadiradii jaarkiisu waa dhib badan iyo kaa ilaahay weydiisa waayo jaarka baadiye wax muaqataaba dhib ku noqdaa berrina waa la kala taga waa laftiga nasa faina jaara albaadiya taxawal xaakimna waxaan filaya inuu kaa yahay walow aanan dee wakti aan helin aan u wala laabmun waxaa kaloo iyadii imaam axmed laftigiisu ahaa isaga saciid almaqburi bay iskagaba soo dhacayeene tacawaduu biاllahi min shari jaari اlmuqaami faina jaara almusaafiri idaa shaaa an yuzaayila zaayala waa cibaaradii imaam axmed musnadkiisa ku sugnayd waa xadiidkan abu hureyre un ilaahay waxaad ka magan gashaan iyaduna waa amar winaamray jaarka xun ee meesha lagu negi yahay waa magaalooyinka sharkiisa iyo dhibkiisa marka isagana maxaa inta dambe ahayd faina jaara almusaafiri idaa shaaa an yuzaayila zaayala ruux dad socotoo dee dariiq kulmiye ama in safar wada ah hadday iskuba xumaadaan dee markuu doono waa ka tegaya waa faaruqaya dhibtiiba halkaasay ku harhaysaa idaa shaa an yuzaayila zaayila waa kala tegayaan balkii baadiye saasoo kale waa iska guuri karaa meeshan hadday isqaban waayeen laakiin kan dee meesha dhibtiisu had iyo goor aan dhibyaraan ku guuri karaynin kaga tegi karahayn bal dee kolkol aan majaal kale iyo ikhtiyaar kale u furnayn waa kii magaalada joogay oo lafdiga imaam xamna taas buu ahaaye bal lafdigan faina jaara dunya yataxawal iyo jaarkan mid aakhira kama dhigayno dee arinkuna asal ahaan janno iyo lafdigan iyadoo muqaamun la eegayo muqaam luqada carabiyada waa daaruliqaame ee waxa weeyaan waa jaarkii baadi magaalada ayaa maqsuud ku yahay jaarkan adduunyo waa dee meelaha dee lafdiga kalaan kuma fasiranayna un dhacay aimadii kale xadiidka soo saartay saa dee nasaa-i oo kale iyo faina jaar albaadiya tataxawalo jaarkii baadiye isaa ujeedadu dhibtii dhib kooban bay noqonaysaa dhib ayaamo yar ama muddo yaroo joogin jira bal uu ruuxu ikhtiyaar u leeyo hadduu doono markaaba iska guuri karo ama uu ruuxana dee safar wadayin iskaga hari karo ka tegi karo laakiin kan dee waa lsin ikhtiyaar uma laha inuu isagii rarana kolley awooddiisa maaha isagiina waxaa la arkaa inaanu guri karin inuu gurigiisiiba yahay dhibtina ay qaayib noqoto bal markaa jaarka daarulmuqaam uu dhib badan yahay weeye oo dee saasaaba keentay inuu rasuulka ilaahay ilaahay ka magan galo dee dad inagana ina faro inaan ilaahay weydiisano inuu dhib jaar xun inaga badbaadiyo inaga nabadgeliyo faina jaara da bal xaakim iyo ibnu xibbaan iyo kolley waan ku laabmi qolooyinkan dabcada musnadka aada u muxaqaqa ah kolley dabcin dee iyaguna waxba xadiidka iyo inay sheegeen u mooyaane cibaaradan adabka dhacday may soo naqlin oo may ka hadal qaadinin insha allah intaa waxay dhaafsan bal xakim ibn xibaan baa yar hadhay waan yar eegi doonaa biidn اllahi tacaala waxaan leenahay lakin macnuhu waa kaa saamaalinaya wax kale kuma fasirayno xadaثna mklad بن maliki qal xadaثna cabdالرaحman بن mqrا qal xadaثna brayd بn cabdالlahi عan abi burdata عan abi musa qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm kale intii aan yar odhanayey bal intoodii badnayd way tagtay lakiin qolooyin baa yar dameeye aan la yar dhaafi karahayn intan imaka waxba ma sheegaye burayd ibnu cabdilaahigaasi waa burayd ibnu cabdillaahi bni abi burdata weeyaano abu burdahni awow buu isaga u yahay abu burdahana waa ina abu muuse alashcariyo waa qoys markaa waa burayd ibnu cabdillaahi bni abi burdata ibni abi muuse alashcari markaa burayd awowgii abu burdu kaba warinaya oo taabiciya abu burdana abihi abu muuse alashcari qaala wuxuu yihi markaa abu muuse alashcari qaala rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam laa taquumu ma qumaysaa saacatu saacaddu qiyaamadu ma dhacayso xataa yaqtula ilaa uu dila arajulu ninkuu jaarahu kii jaarkiisa ahaa wa akhaahu walaalkii uu dilo wa abaahu aabihi macnaa harjigaa badnaan fitanta badnaan dee waana waktigan waxtaa aan aragnay weeye ruuxii wax dilay ciddan uu dilaye wuxuu ku dilayba aanu garanayne kan la dilay wax alla wax lagu dilay aan lama garanayn ama aan la ogeyn oonu la garanahaynba marka qiyaamadu ma dhacayso ilaa dilku bato ay dhacdaba kii jaarka ahaa ee dee jaarkiisii xaqa ku lahaayee dee bal ay ahayd inuu xataa dhibkii afkiisa kaba haysto inuu dilaba bal iskaba daaye walaalkii iyo aabbihiina uu dilo kolley marka aabbihii iyo walaalkii la raaciyey jaarka dilkiisu waxay adkayn waxay caddaynaysaa xuquuqda jaarka adeegeeda ay adag tahay oo dadkii qaraabada ahaa ee dhowaa ayaa lala simay weeye ruuxa weyn ruuxa xaqa weyn kuba lahaa oo waxa dhacaysa dee waana wax wada dhacay la wada arkay bal xadiidka oo ibnu maajah dee isagoo xadiid kale la socdo oo intana kaba dheer wariyey ayaa waxa ahayd oo marka caynkaasa miyaan caqliga yagii miyuu joogaa waxaasoo kale ay dhacayaan oo nima iyo dee adigu ujeedada dadka caynkaasi garasho hagaagsan oo dee waa wax garashadii waxa ka celinaysay dad aan lahaynba weeye ee waa markan fitantu badnaato oo xadiidkay la socotay waxaa saacadda horteed imanaya harjiyo harjigii buu rasuulka ilaahay ku fasiray alqatl waa dilkoo bata etaa barhkood yidhaahdee ma iminka sanad kastaba intaasoo gaalo ayaabaanu dila waa jihaadadoodii markaasuu yihi kaas maaha dilka caynkaasa maahe waa idinka dhexdiinoo isdila ilaa uu ruuxu dilo jaarkiisii iyo walaalkii iyo aabihii uu dilo kaa weeye harjigan waa dee fitanta ah markaasoo taasaa dhacayso maalinta caqliga iyagu ma jiraa bay yidhaaheen waa ibnu maaja oo may dee waxa weeya dadka caynkaasa waa de cuquushii fiicnayd ee xumaan kaba joojinaysay dad leh ma aha bal markaa dee taasaa imanayso ujeeddadu xaqii jaarka ee aada u adkaaye aadna laynoogu adkeeye rasuulka ilaahay dee uu yidhiba jibriil waa igula dardaarmayey ixsaankiisa ilaan u maleeyeen lasba layskuba dhexlayo ayaa keenaysa ama gaadhaysa xaaladu in laba dilo dee bal uu walaal dilo aba dilo waa dee dilka aan sabab la-aan ah layska laynaya waxaana waxaan dee imaka waktigan meel kastaba aan kaba maqlayno weliba bilaadii islaamka aan kaba maqlayno taaba weyn baabun laa yu-dii jaarahu ruuxii jaarka ahaa jaarkiisa ma dhibayo yaan u dhibin weeye xadaثna mسdd qaale xadaثna cabdالwaaxid ina ziyaad baa la idhaah kollay horeaan usoo aragnaan filaya isaga musadedna waan soo aragnay qaale xadaثna اacmash waa imaamkii macruufka sulayman ibn mehraan waana inoo horeeya dikrigiisu qaale xadaثna abu yaxya mawlى jacdata bni hubayrata qaala samicta aba hurayrata bal ninkan magacuu leeyo inoo soo naqliyeen ma jirto kollay muslimna xadiid buu ku leeyahay ibnu maajahna waa ku leeyahayba waana nin taabiciintii adigu kollay dabaqaadkii yaryaraa ee taabiciinta kaba mida zuhri iyo qataadiya bay isla dabaqa yihiin kitaabka muslimna xadiid buu ku leeyahay waa xadiid mutaabaca ah ibnu maajahna waa ku leeyahay waa inta kutubta uguba sugan axaadiid qaale wuxuu yidhi ninkaas samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yaquulu qiila waxaa lagu yihi lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow ina fulanata hebla waa haweeney loo magacaabay taquumu leyla habeenkiibay salaad leyl salaad habeennimay u kacdaa way soo jeedaa salaad bay ku soo jeedaa cibaadadaa badan bay leedahay wa tasuumu nahaara maalintiina way soomtaa waa soom aan sunno ah weeye maalintiina way soomtaa wa tafcalu macnaa daacaad baa loo tiriyo khayrka caynkaasana way samaysaa watasadaqu asalku waa tatasadaqu oo laba ta-ood baa ficilku ku bilaabmayey marka ficilka mudaaric laba ta-ood uu ku wada bilaabmana waxaa bannaan iqtisaar ahaan iyo gaabsasho in mid loo gooyo qur-aankana way kusoo noqnoqotaaba tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu asalku waa tatanazalu taas weeye tanna waa taasoo asalku muxuu aha tatasadaqu markaa labadii ta-ood baa mid ahaan la gooya waana shay bannaan ma haddee laazime waa iqtisaar ahaanoo wamaa bitaa-in ibtudi qad yuqtasar fiihi calaa ta katabayanu lcibaar sida khulaasada ibnu maalik uba sugan haddaba watasadaqu tatasadaqu way sadaqaysa taas sadaqana way la baxdaa aan yarayn laakiin maxaa jirta waa ujeeddadu acmaasha khayrkee badan bay la timaadaa weliba ay badsatay in laazimka ku ahayn watu'dii way dhibaysaayo jiiraanaha jaarkeeda bilisaaniha laakiin waa ruux afxun oo dadkii jaarkeeda ahaa bay carabkeeda ku dhibtaa taas weeye marka in jaarka la badbaadiyaa shay waajibkubuu ku ahaa acmaashana waa acmaal tadawuc ah oo sunno ahoo hadday doonto ay ka tegi kari lahayd laakiin tani waxa inay samayso u bannaan may ahayn shay aan u bannaanna way samaynaysaa waxyaalo ee mubaax adee daacaba ha ahaadeena laakiin ay u bannaanayd inay ka tagtana waa tan iskuba adkaysee laba timi muxuu ku jawaabay rasuulka ilaahay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa khayra fiiha weynidaa khayr kuma sugna hobaleeg dee shaygii dhibtii ayay laba imanaysaa waajib bay ahayd inay kaba tagto shay ay ka tegi kari lahaydna waa tan had iyo goor kuba dadaalaysa marka shaygii khayrka ay badsatay uma dhigmayo oo ma qaabilayo dee tanba dhibtan ay la imanayso hiyo min ahli naar ahlunaarkay kaba mid tahay buu yidhi kale de waxay noqonaysaa qaybtii dee kuwii rasuulka ilaahay dee uu yidhi atadruuna man ilmuflisu min ummati oo ruux dee salaad la imanayo soom la imanayo sake la imanayo camal khayr laba imanayo laakiin imanaya isagoo kan caayay oo kan markaa qadfay oo ceebeeyey oo kan dhiiggiisii daadiyey oo kan garaacay xasanaadkii uu lahaa waxaa dhammaysanaysa dhibtii dadka isagiina markaasuu noqonaya ruux caydhoobay oo khayrkii badnaayo laba yimi waa la wada qaatay waa dee ninkaa mufliskii waa kaas waa noocii oo kale uun oo dhibtan ayaa dee wixiiba fuuqsanaysa ay lahayd ee hore qaalo waxay dhaheen oo iyagii baa ku yidhi wa fulanatu waa haweeney kale heblinaa tusalli maktubata iyadu salaad habeennimo iyo uma kacdee horta faradkeeday ilaalisaayo faradkay tukataa watasadaqu waa sida ficilkii aan sheegayn oo kale tatasadaqu waxay sadaqaysataa biahwaarin waa qidcooyin aqid ah ayay sadaqaysataa ahwaar waa jamcu thawrin thawrkii waxay isku mid yihiin dee dibigii oo kale isku mid yihiin waa dee iyagu hab ay u fadhiisan jireen oo caanahan ay aqadka odhan jireen qaaliban waa ceerta ayuu ahaa ama dee waxaa adhiga lagaba liso markaa ceertii oo kale dee biyii inta lagaba saaro ayay ad ingejin jireen oo dee way adkaan jirtay dhagaxoo kaley noqon jirtay muddo dheer bay haddana beri dambe dib u isticmaali jireen waa ceertoodii uno ceerteedna dee la daadiyo markaa lagaba dhergo ayaa dee wixii biyihi malaamala ay kala baxaan baa fudadkeedan iyo tan iyo bay hab u engejin jireen waa taa aqadka laba yidhaaho iyagoo maryo dambena dib baa loogu intifaaci jiray haddaba in goboladeeda qadcooyinkooda wax adkaaday oo la engejiyey waa waslada iyada aswaa aqadka kaba mida ayay sadaqaysataa ujeeddadu sadaqo badan oo sida taa lagu sheegay ma laha wax weyn ma laha laakiin waa wixii ay karaysay ee u sahlanaayo macnaa waxaa yaree aan badnaynba ayay sadaqo ula baxdaayo aswaarta aqadkaa ama gobolada iyo qidcooyinka aqadka kaba mida aswaar jamcu thawr walaa tu'di axadan waa tan khaslada fiican walaa tu'dii ma dhibayso oo axadan cidna ma dhibto waa ruux laga badbaaday oo laga nabad galay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi hiya min ahli اljanna ruuxa caynkaasi waxa weeye ahlujannay kaba mid tahay weeyaan oo dee camalkeeda yaree koobnaa waajibkeediina way ilaalisay waatanoo waxyaalo ay la imanayso sida sadaqadaas oo marka taa kale loo eego yarba ayay laba imanaysay laakiin dadkii baa ka badbaaday iyadii markaa waa ruux ahlu jannaah ahlu khayro weeyaanoo muhimku dhibta jaarka la dhibo weliba lafdigan dambena waa ka acabsayay dhibta dadka la dhiba sida xadiidka saxiixa muslim ku sugan ee rasuulku yihi atadruuna man ilmuflis uu ka dhigay nin salaad iyo soom iyo zake intuu qiyaamadii la yimaado khayr badan buu sameeyey uu laba yimi laakiin dadkii baan ka badbaadin mid uu caayo iyo mid uu ceebayuu qadfa iyo mid uu garaaco ama dhiiggiisa daadiyaba ajrigiisii oo dhan baa la wada qaadanayaa dhibtii uu samaynaysay uma dhigmayo khayrkii uu sameeyey uma dhigmayo dembigiisan uma dhigmayo kanaa ka qaalib noqonaya tii oo kaleba weeyaan oo bal dadka oo ruuxa ka badbaadaa wanaagga uu leeyahay oo ay kaba mid tahay jaarkaoo ruuxu jaarkiisoo kaba badbaada ayaa xadiidka iyada inooguba sugan wey oo bal matalan taa inooguma sugan kolleyna dee waxa weeyaan dadkii intuu shay ay dhici kari layd inay hadduu iska daayo aan loo qabteen waa shay naafilaba ah aada uguma dadaalayay marka jaanib kale la eegana shay shareecadu ay nahiyeysa ku dhacayay oo aan kaba dhowrsanayn waa waxa dee kolley xadiidkani mithaal iyo namuudaj uuba noqonayo dee kan buu baabkiisa noqonaya xdثna cبd اللh بن يزيد qال xdثna cبدالرحمن بن زiyاd qال xdثnي cmاaرة بن غuراaب أنa cmة lh xdثت أنha sألت cاaشhaةa أم المؤمiنiiن رضي الله عنها bal iyada snadkan cبdاللh بن يزيد waa kii marka dhoweyd baan soo haynay horena waan usoo aragnay waan soo yar sheegnay waxaa ku sugan cabdالرaحmaan iبn زiyaad iyo cmaaraة بn quraab iyo edadii waxaa la arkaa inaanay dee saa usoo noqnoqon oo dee casharka waktigiina waa dhow dhow yahay cabdiraحmaan iبn زiyaad horta waa nin caalima weeye caamil la ahaa dadkii min alamaariina bاlmacruuf dee dadka aad iyo aad uba fari jiray macruufkaba ahaa aada wuxuu uguba shuhroobaa dee markaa waa cabdiraحmaan ama magaciisa awo magaca awogiisa waa cabdiraحmaan iبn زiyaad ibn ancum laakiin waxay idhaqaan kol kol bay alafriqiyi keliya ku idlaqaan waayo axaadiida qaar buu yimaadaa iyagoo xadiidka ku daciifinaya ama ku cilaynaya oy leeyihiin cabdiraحmaan alafriqi ama alafriqi baa kuba sugan bal afriqiya loo nisbeeyo qaadibuu ka ahaaye laakiin bal waxay ila tahay waa faa'iido guud e de waktiyada hore ifriqiya iyo qaadigii ifriqiya iyo ifriqiyuu tegiye waxyaalahaas kutubta taraajimta way kusoo noqnoqotaa markaan dabaqaadkaa hore eegne ifriqiyadaa la sheegaya waa dalkan tunis waa dalkan maaha ifriqiya oo dhan intan tunis ay kuba taalla ama tunis baa lagu idlaaqayay ifriqiya marka waa kayrawaan iyo meeshay kuba taalay halkan la leeyahy qaadi afriqiyu qaadi ka ahaa ama cabdiraحmaan abu cabdiraحmaan alxubuli aan markii dhaweyd yihi afriqiya loo diray waana kuba dhintay waa tunis bay ahaydba waayo maqribka shishe taas kumay idlaaqi jirin dee afrikadan kalena markaa saasba may ahayne laakiin bal afriqiya waxay ahayd waa tunis bay ahayd iyadu qaadi kaba ahaa nin caalimana u ahaa markii dambena waa yimi oo waxa weya atbaacu taabiciinta waa dabaqadii imaam malik iyo kolley waa yimi bilaadii waa soo gaadhay ilaa ciraaq waa soo gaadhay oo dee bal taas buu ahaa bal waa nin aad u adadkaana waa ahaayo wuxuu malaa yimi isagoo cumaashi dhulkaa dulmigood iyo dhibtii kaba ashkatoonayo markuu soo gaadhay o abumujab abu jacfar mansuur oo dee la ogaa shidadiisiiyo adadkaanshihiisiiyo saraamadiisii adkayd ayuu markii uu yimi u yihi waxaan u imi anoo kasoo ashkatoonayo nimankii cumaashii dulmigooda wuxuu baan arkay faidoo dulmu faashin bibaabik dulmiguba inuu halkan kaba soo baxayo oo albaabkaaga iyo dhulkan uu kuga fahamsanya ilaahayna waa ka badbaadiyo adigu ti waxa weeyaan laakiin waa nin saasuu ahaa laakiin markay noqoto xagga xifdiga axaadiida waa nin faqiihan le caalima amaar bilmacruuf xifdigiisa ayaan fiicnayn saa daraaddeed bay culimadu kutubta daciifkan waa nin saalixu ahaa baan leeyahay ay uguba sheegaan haddii goor dadkaa salaaxa badanna kol kol inay cinaayo badan xifdigii iyo cilmiga qabashadiisii siiyaan baaba adkaydo jaani kan kale ay kuba shuqlooyin baa qeyb kaba qaadanaye saa daraaddeed baa xagga in badan oo aimada ka mida waa maaha si kale waa xifdigiisa un ayay uba daciifiyeen bukhaari oo kale hadalkiisu waa fiican yahay oo waa dee nooc tawhiiqo muqaarib alxadiid buu kaba cabiraa imaam kale axmed ibnu saalix la yidhaha waa tawhiiqiya laakiin intooda badani waa jaanibkan ayaaba loo yar daciifiya kolkolna marka haddii laleeyahy alifriqi baa ku sugan sanadada ninka loo jeedaa waa isaga cabdiraxmaan ibnu ziyaad ama cumaarat ibnu quraab waa nin taabiciya ma garanayno lama yaqaano waa ninkaa majhuulka ah waa majhuul xaafid sidoo kaba cabiray barhkood baa saxaabadaba gaadhsiiya laakiin waa qalad barhkoodun kaba dhacay ee waa taabici laakiin cibaara dhacday xaafid oo intuu yidhi waa taabici majhuul u yihi haddana min asaadisa labada qowlna way iska hor imanayaan way istacaarudayaan waa qoladii lixaad iyo waa taabici isma laha istilaaxiisa markan eegna lakiin waa hadal taqriib dhacay bal waa taabici baan leenahay idadiisa cid garanaysa ma jirto waxaa la yaable iyadoo xadiidkan qeyb abu da-uudi ay kuba sugan yihiin kana uu kuba sugan yahay idadan may tarjamayn oo tarjamo malaa umay helin uu leeyahay markay meelaha mubhabaadka joogaan sida xaafid iyo cumaarato ibn quraab can camatin lahum abu soo dhigan walo dad kaloo badan oo noocaasa ay soo dhigtaane bal waxaan leenahay iyada iyadna mid la garanaya maaha xadiidku markaa sanadkiisa waxyaalahaasa kuba kulmay jahaalada qeybna kale abi da-ud iyo way wariyeen walow isagaba dee qaybo cumaaro iyo haddaanu ifriqi kuba sugnayn cumaaro iyo edadiiba ay ku sugan yihiin haddaba ana camatan lahu xadathatu cidda uu leeya u warantay waxay ugu warantay annaha sa'alat caaishata uma almu'miniina radia allahu canha inay weydiiso faqaalat waxay tidhi ciddadii baa odhanaysa ina zawja ixdaana midda annaga naga mida ninkeedu yuriiduhaa waa doonayaa fatamnacuhu waxay u diideysaa nafsaha nafteeda oo ujeeddadu dee waa su-aal ay weydiinayso dee waana waxaad iyo goor iskaba dhaco dumarkii kaba dhaca ninkeedii baa doonaya iyadii oo dee waa isagii naftiisiibuu uba doonaya iyo inuu laba kulmo naftiisii nafteedii bay u diideysaa ima anta kuna qadba maxay ugu diideysaa inay tahay mid cadhaysan oo way cadhaysantao deetay sidaa isagaba diideysaa aw lam takun nashiidata amase markaa dee in waxan ay sameeyaan iyo kulan iyobaanay u nashiidaysnayn ay ka daalan tahayo waanay doonahaynba fahal calaynaa korka naga ma yahay fii daalika arrinkaa diidmada caynkaasa ee ninkii oo noo yeedhay aan diidno iyadoo xayd daahiro ay tahay min xarajin wax cidhiidhi oo nooga imanaya miyuu jiraa ma ismin qaalat waxay tihi nacam ha ina min xaqii xaqiisa waxaa kaba mida calayki korkaaga uu ku leeyahay allow araadaki hadduu ku doono oo uu kuu yeedho walxaal anti adigu calaa kataminka hore korkeedaad kuma sugantahay arrinku waa mubaalaqo uun dee ruux markuu fuushan oo dee kooro saaran kolley wax halkaa lagu samayn karaaba mama jirto waxa weeyaan xataa dee xaalo kasta haba noqoto kol hadduu kuu yeedho adiga uu naftii ku doonayo wa anta calaa katamin katamna waa koorahan dee adi waa geel iyo waxyaalahaas halka dee faraska suljikiisa la yidhaah wixii la duldhigo lam tamnacih inaanad u diidin oonad naftaadii u diidin taas baa xaqa uu kugu leeyay kaba mida waxa weeyaan waana ti dee axaadiid xadiidkan kaba xooga badani haddii uu ninku haweenadiisi u yeedho oo ay dee uu saas markaa intay diiday uu isagoo cadhaysan siaa uu kubo dee habeenkii ku baryo malaa'igtu inay lacnadayso xataa yarda ama xataa tusbixa labadaba bal haddaba adigu xaqiisay tani kaba mid tahay oo dee kolkol waxyaalahani waa waxaa xidhiirkii xumayn karaa gurigii dhib kale u keeni kariya fasaad kale qaalat waxay tidhi qultu lahu waxaan ku idhi caaishay ku odhanaysaa balse ay noo soo aroortay ixdaana midda anaga naga midi taxiidu way xaydaysaa xayd baa ku imanaya walaysa laha uma sugnaanin iyada dee xaaladii waa dadka aan waxbaba haysanoo iyada iyo walizawjiha ninkeeda ilaa firaashun waxid marka horeba aqalkii waa aqal yar gogoshina gogoshaa yar iyo firaashkaa keliyay wada leeyihin meel labaad oo ay seexataan ama gogol kale ma haysato ilaa firaashun waaxidan oo dhixaafun waaxida waa isla mid waa shaki une fakayfa tasnacu xaaladaas markay dhacdo gogoshii waa mid keliya dee waana xaaladii xaydkee ilaahay yidhi factazilu nisaa fi lmaxiid say arrintu noqonaysaa dee meel kale uga durugtana ma haysatee qalat waxay tihi litashudda ha adkayso ha xidho calayha korkeeda izaaraha waskuntigeedii oo gogaradeediiyo intaa isku adkayso uma tanaamu macahu oo ujeedadu dee jimaacan iyo istibtaaca noocaasaan banaanayne haddii meel la wada jiifsado bal haddii dee wixii kale intaa dhaafsan ee istimtaac kalaasa qubladi iyo mubaasharadi iyo waxaasi shareecadu ma diideyso rasuulka ilaahayna waa samayn jiraye intay intaa guntigeeda xidhato waa intii dee hadhow jimaacba haddii loo baahday farjigi iyo markaa asturaysay adigu guntigiiyo iskala seexato gogosheedii ha ku seexato falahu waxaa u sugnaaday ma fowqa dalika waa izaarka wixii ka sarreeya xadiid ba ahaa iyadoo rasuulka ilaahay la weydiiyey lakamaa fowqa alizaar haweenaydii maxaa iga banaan marka ay xaydo tahayo guntiga wixii ka sarreeya taas ee culimada qaarna markaa ama intooda badanna jilibka iyo xundhurta inta u dhaxaysa intaas bay leeyihin maxal istimtaac maaha oo dee jimacna qur-aanka naskiisii ma banaanaba bal dembi weyn weeye oo kabiiruhu ruuxu noqonaya intaa ku dhow dhowna ruuxu hadduu halkaa gaadho waxaa dhici karta inuu isxejin kari waayo oo iyaduna waa nooc dee bal matalan ximo oo kale iyo seero oo kale uba tahay wixii kalese way leedahay walow dee xadiidka saxiixa muslim isnacu kula shayn ila nikaaxo ruuxu isxejin karaya jimac mooye wixii kale xataa hadduu halkaa yar dhaafo inaan dee mancini jirin falahu maa fowqa dalika waxay tihi weliba macaani anigu sofa ukhbiruka waan ku waramaya kolkol intaa wax dhaafsan oo dee laakiin annabiyu kaana yamliku irbahu maa sanaca anabiyu sala allahu alay wasalam waxaan kuu sheegaya waxa rasuulkii ilaahay sameeyey ayaan kaaga warami inahu kaana laylatii minhu waxaa ahayd habeenkii xaggaysa iiga sugnaanaysaoo dee rasuulka ilaahay dumarkiisa midba habeenkeeda ayuunbuu gurigeeda joogayey habeen kale ugumuu darahayn marka habeenkii iyadoo ay nasiibka u lahayd ee qeybteeda ahaa ayaa uu ila joogay leedahay fadaxatu waxaan ridqay shay-an in min shaciirin heeba ayay dee intay ridiqday cajiintay ayay malaa dubtay fajacaltu lahu rasuulka ilaahi baa waxaan yeelay qursan waa gobol ama qursi iyo qidco antaa kaba dubay ayaan rasuulka ilaahay u yeelay u diyaariyey wey fadakhala uu soo galay farada albaaba albaabkii markuu soo gulo albaabkii ceriyey waa albaabkii aqalka dabad buu markaa ka yimi wadakala wuxuu galay ila lmasjidi masjidkiibuu galay haddaba uu soo galay aqalkii albaabkii ooba kan ceriyey masjidkiibuu galay abu da-uud qeybtan istixaadada ama haweeneyda xayd kale iyo inaha ku tacalluqsan ayuu dee wariya waa intan dhexe ayaa kitaabkiisa kuba sugan iyadoo sanadkiisana dee raggan qayb cumaaro iyo edadii ay kuba sugan yihiin oo dee dacfiga halkan jira halkaasna jiro markaasaa maxaa cibaaran raacsanayd abu daawuud kitaabkiisa qaala abu daawuuda tacnii masjida beytihi waa cibaaradan hu inoo fasirayo shuraaxduna ana inoo qaban kon ama sharxi ee waxay u jeedaa masjidkiibuu galay duma aha masjidkiibuu ku noqday kii uu dee markaa masjidkiisii e waa aqalka halkii marka uu joogo kaga tukan jiray ee masjidkii gurigiisa ahayd ayuu galay taas wey abu daawud cibaaradiisi tacnii masjida beytiha masjida beytihi baan ujeeda wakaana wuxuu ahaa bay tidhi caaisha idaa araada marka uu doono an yanaamu inuu seexdo inuu seexdo marka uu doono aqlaqa albaaba albaabka uu xidhi jiray waa u kal qirbata qarbadkan biyuu ku jiraana afku ka xidhi jiray wa akfa alqadaxa weel aan wax ku jirin daaday wax ku jiraan uu dabooli jiray hadduu maran yahay uu gembiyi jiray wa adfa almisbaaxa laambadana uu baktiin jiray kolley umuurahan axaadiis kale inooguma timbari iyadoo rasuulki ilaahayna amray waana baab amarkan lilirshaad bay yidhaahaan waa maslaxadeena waa danteena oo albaabadii in la xidho bal dee la raaciyo bisinkii bisinkii tasmiyo bismi illaahi raxmaan raxiim qarbadkii iyo wixii weelaya biyo ku jiraan xataa haddii wax kaloo lagu dabaalo la waayo wuxuu amray rasuulka ilaahi wax inta lagu gudbo ama qoriyo wax la duldhigo kol haddaan dabool loo wada helayn weliba markaa bismi illaahi la yidhaaho kolley xifdi bay u noqon laambadii in la baktiyo marka umuurahan oo dhami waa inaga maslaxadeena weeyaan oo ee waxa kuba sugan daboolkan la daboolayiyo xidhitaankan la xidhayo horta in laga dhamo wixii xasharaad ee ku dhici lahaabaa laga badbaadaya ay dhibi inooga iman lahayd in albaabka xidhitaankiisuna waa maslaxadeeno dee tuugii ma soo gelayo gees kalena shaydaanka looma fasixin albaab xidhan inuu furo ma furi karo koladibisin inuu ruux la soo galo mooye aqal inuu dusha uga soo dhacana awood uma laha taasoo waayo ilaah baan awood u siinoo looma fasixin lakiin albaab furan iyo ruux soo geliya waa la soo geli kara ruuxu markaa bismi illahi hadduu yidhaahana wuu hor joogsanaya markaa uu soo gelayo bal markaa shaydaankiina siyaanadii iyo ilaalintii way kuba sugan tahay aan iskaga badbaadaynay xasharaadkiina waa lagaba badbaadinaya laambada la baktinayana dee laambadahoodi waa si dee hooba maaha faynuuskii xataa waa xaalo dambe laakiin dee iyaduba may dheerayne iyadoo dabaalad un inta dee wax ii iftiiminaya ama gaastii ama wixii kale zaydkii laguma shidaye dabada loo geliyo la shita ayaaba dee iyaduba may dheerayne markaa jiirku waa jiidi karaa way dhici karaan aqalkii baa ku guban karo waa dadkiisii badbaadadii dadka wixii iftiina ama dabee laga baqanayo dhibi inay ka timaado in laiskaba baktiyo waanu ina amrayo intuba axaadiid kale oo saxiixa inooguma sugantahay waana inaga rasuulka ilaahayna amray maslaxadeennana ah fantadartu waan sugay intaasu saasay caadadiisu ahayd uu soo galay waan sugay waa kan dee masjidkii iska tego salaad buu haddana galay masjidkuna waa aqalka halkii uu kaga tukanayay fantad iyadna waxay doonaysaa cashadii yarayd inay siiso waa qorsiga fantadartu waan sugay an yansarifa inuu kaba baxo faudcimahu aan siiyo oon qoodiya alqursa qorsigii falam yansarif uu ku raagay waa inan yar waa taas xataa qalabani noom dee waana habeeni hurdadii baa iga qaalib noqotay waan seexday waa ujaca waxa xanuujiye rasuulkii ilaahay qabow bay ahayd iyo madiine qabowgeedi albardu qabowgii oo faataanii waa ii yimo faaqaamanii uu ikiciyey uma qaala wuxuu uhi adfiiini idugsi bal adfiiini idugsi waa ku celcelinta ay sakinayne faqultu lahu waxaan ku uhi inii xaa'idun oo dee iyada waa taa malaa meel iska dugsoon bay hurundayo jirhkeediina dee kolley waa diiran yahay dee xaraaradii ilaahay naguma abuuray markaasaa deetay tidhi xayd baan leeyahay faqaala wuxuu yihi lafdiga xaaidna waa wax dumarkun u gaara sidaa daraaddeedna lama yidhaaho inii xaaidatun imaka halkan waayo taada waxaa loola yimaadaa in rag iyo dumar lagu kala farqiyo ama mudakar iyo muanas wuxuuba hadduu dumarkii sifo u khaasa ay tahay taa lama geliyo xaaid iyo markay xaamil uurka ta inay wax la sida ahayn oo kale iyo waa jaanibkaas iyo daaliq oo kale iyo inii xaaidun faqaala wuxuu yihi wn dacna wain kunta xaaydan xayd ba adigu aada lahaa tide idugsiyo igshifi fayd can fakidayka labadaada bowdo fakashaftu lahu can fakidaya labadaydii boodaan ugaba fayday maradii fawadaca khadahu dhabankiisii buu dhigayo wa ra'sahu calaa fakidi fakidaya labadayda bowduu dul dhigayo waa dee way yar diiran tahay iyadna way kuba foorursato rasuulka ilaa qarqarhayay ayay tan dee dhaxantii ama qabowgii badnaa u dareemaya kaba tagtay xataa dafiya ilaa uu diiray oo uu markaa dee arrinkan uu dee dugsi oo kale uga noqotay bal xaaladan baa dhacday waa tajaarka utacaluqsan waa intani fa aqbalat shaatun neef adiyunbaa aqalkii soo galay ama shaataa soo qaabishay lijaarina jaarka iyaga u sugnaatoo daajinatun tan guryaha lagu haya ah oo daajinadu waa shaatadan dadku ay guryahooda ama guri ay ku haystaan halkaa laguba calfiyeen foofin fadakhalat way soo gashay uma camadat waxay u qasaday iyadooba kan rasuulka ilaahay baa dhabteedii barkan ila lqursi waa intii qidcadii rasuulka ilaahay cashadiisaba ahayd ayuu baabay dee aqalkiiba dheero waana wax muuqda ee intii bay uqasadayo faakhadathu way qaad uma adbarat bihi way la noqotay qaalat waxay tiri waqalaqtu canhu aada iyo aad baan u walaacay oo dee walaac badan ba ay qabtay oo wastayqada nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa toosayoo fabaadartuha ila albaab albaabkii baan haddana uga dheereeyey waa albaabkii ayaan ugaba dheereeyey faqaala nebiyu rasuulkuna waa arkaye bal xadiidku dee waa kaasoo sanadkiisa dacfiga saa ku sugan aan sheegaye rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh khudii qaad marka xadiidka sanadkiisaan ku warina dhibaato mala rasuulka ilah baa yidhi lakiin marka sanadka laga soo gooyo kollay siqadu siqa tamrida inay noqotaa roon oo sidaasaa laga wariyey rasuulka ilahi in laba idhaah faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam khudii waxaad qaadataa ood ka ridaa-un ma adragti min qursiga waxay cuntay waa cuntay ee wixii aad gaadha oo walaa tu'dii jaaraka maxalshaydku halkan jaarkaaga ha dhibin oo shaatadiisii iyo ha ku dhibin ashkata aad ka ashkatooda iyo iyadood waxyeesho iyo iska ilaaliya waa jaarkii waa xaqii jaarkee jaarka ilaaliyo ha dhibinoo jaarkaaga ha ku dhibin shaatadiisane laakiin wixii aad ka gaadhay dee ka qaado adigu taasi laakiin dhib kale yaani xaggaa kaaga soo fulin balt allah subxana wa tacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka wa atubu ilayk